بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وعشرك اللحذنات من كتاب صور من حياة الصحابة صحابة وآل ياسرين aalu yaasir waa jamc dhan wey waa dad dhan yaasir aalkiisi waayo yaasirun kow wa sumayatu labo wa cammaarun saddex cammaar binu yaasir wey yaasir waa abihiis sumaya waa hooyadiis waa reer waa aalu yaasir oo dhan wey sabran aala yaasir waa kelimo caan baxday waxa weeyaan sabra yaasir aalkiisii oo qoyska reer yaasir oo sabra fa inna mawcidakum mawcidkiinna iyo ballankiinu waa aljannatu makaanu yabaha meesha mawcidka noo ahi waa janno muxamadu rasuulullaahi baa yidhi fii daati sabaaxin subax subaxyada ka mid ah fii daati sabaaxin subax subaxaasoo radiibi اlandaa'i ciiddiisu ay qoyan tahay oo rays tahay tusaale kaasoo mucadari اlajawaa'i hawadiisuna udug udgoon tahay mucadar la cadareeyey macnaha jawigu udug yahay rays qurux subax noocaasa balaqat ixda alqawaafili safarada midood baa waxay gaadhay safaradii alqaadimati ka soo gashay min alyamani waxay soo gaadhay mashaarifa makkata maka duleedkeeda maka duleedkeeda waaye dusheeda macnaha meel maka kulaalayso ku dhow falama adalla yaasir bnu caamirin yaasir bin caamir alkinaaniyu ninka la yidhaahdo markuu hareeyey adalla markuu hareeyey yaasir binu caamir alkinaaniyu cala alkacbati kacbadii markuu hareeyeyuu yimid kacbadii almucadamati la weyneeyey baharahu waaye waxaa macnaha cajabgeliyey sanaaha nuurkeeda wasafaqa qalbuhu waaye qalbigiisuna waa dhaqdhaqaaq faraxan farax darteed biru'yahaa kacbada arkideeda haddii adaaga markaa saa kacbada hor timaado la yaabaysid cajaa'ibteeda guriga ilaahay nuurkiisa iyo cajaa'ibtiisa iyo waxaasoo dhan qofkao dhan jawi kalou gelayaa dareen kalou qaadanaya id lam takun maysan ahayn caynaahu labadiisa indhood qad sacidataa kuwa ayaansaday ama ku liibaanay bimushaahadatiha kacbada arkideeda min qablu horay weligii muu arag weligiis muu arag dadka haddaan weligooda aragay meelahaasay ka daawanayaan oo u muuqmuuqanaysaa sibay uga haysaan tusaale iyo nidaam waxaas ma jirin xilligaasi isagoo meesha weligii ma imaan waay lam yakun muusan ahayn quduumu yaasirin yaasir soo gelidiisu ilaa makato u soo galay litijaarati ganacsi uma soo gelin kamaa kaana soo ahaa shaanu rijaalilqaafilati safarkaas ragga la socda shaanigoodu sidou ahaa inay safar u socdeen bes isagu saa ma ahayn wa innamaa qadima ilayha maka waa soo galay huwa yaasir iyo wa akhawaahu laba walaalihiisa alxaaris iyo wamaalikun ayaa la dhihi jiray liyabxauu inay raadraadiyaan can akhin walaal oo lahum iyaga u ahaaday kaasoo faqaduuhu ay waayeen mundu sanawaatin ilaa dhowr sano nin walaalahoo ilaa dhowr sano lala yahay oo walaalkooda bay maka ka yaboohinayeen kaasoo walam yaqifuu laho aysan ugu istaagin calaa aharin wax raad ah raqyi ruux wax raad ah aan loo hayn fityatu alaaatu dhallinyaradii saddexda ahayd way tageen yabxaduuna iyagoo raadinaya can akhiihim walaalkood fii kulli makaanin meel kasta wayasaluuna iyagoo weydiinaya canhu wiilkaa la waayey xaggiisa kula jamaacatin koox kasta yaa noogu yawahay waryaa arkay nin noocaasoo noocaas xataa idaa yaysuu min liqaa'ihi la kulankiisii markay ka quuseen inay helaan ikhtalafad waxaa iskhilaaftay lawaa baadidii ninki waa lawaay ikhtalafad waxaa iskhilaaftay wijhaatuhum ujeeddooyinkooda weji macnaha wi- ujeeddada weji meelahay qaabilayaan baa iskhilaaftay waaye ragii wixii waa la waayey ma xaggii baa lagu noqon ma halkaa la joogin ama alxaaris iyo wamaalikun facaadaa way noqdeen ilaa maraatici dufuulati dufuulada iyo yaraanta iyo dufuula waa difli weeye macnaha yaay yarida iyo caruurnimada maraaticdeedii meelaheedii lagu noolaan jiro oo la daaqi jiray iyo wa maraabici siba sabinimada guryaheedii ama meelaheedii maraabic oo fil yamani ah bay ku noqdeen waaya a- waaya kaasoo asaciidi liibaanay meelihii la yaqaano oo qofku ku soo korayoo garanayay halkaasi aadeen wa amaa yaasir fajada- fajadabathu waxaa soo jiidatay makatu mako baa ilaahay xaggeeda u soo jiidatay makow ka hela wa akarathu waxaa ku karisay wa akhrathu way ku karisay way ku boorisay manaa akraa akrat way boorisay mako hu ninkan yaasira bian yatakhida inuu yeesho linafsihi naftiisa minhaa maka maqaaman maqaam uu dego iyo wadanan dal inuu ka dhigto waxay ku boorisay ku karisay inuu halkaanba iskaba noolaado dego maqaam iyo waddanba ka dhigto halkan lam yakun muusan ahayn yaclamu mid og yaasiru yaasiru bnu caamir ilkinaaniyu xiina itakhada markuu qaatay qaraarahu go-aankiisa haadaa ee kana ayu majdin sharaftan ka ahoo kutuba lahu loo qoray markaan hadda go-aankan qaadanaya maka iska deg sharafta loo qorada uu heli doono soo socota xog kama hayn cilmu qayb weeye walam yakun muusan ahayn yadrii mid og annahu isagu dakhala taariikha taariikhda inuu ka galay min awsaci abwaabiha albaabadiisa kan ugu waasacsan inuu taariikhda ka soo galay muusan garanayn wa annahu isaguna sayaatii inuu ka imaan doono min sulbihi dhabarkiisa inuu ka dhalan doono muusan ogeyn fatan wiil dhallinyar ah kaasoo yasdaanu waayay ay ku quruxsamayso waay yasdaanu uu la qurxoonaanayo bihi fatahaas fataha u celi mafriqu dunyaa adduunyada oo dhan madaxa adduunyada mafraq meeshaa laga kala roga timaha isma u lahayn dhabarkaada waxaa ka imaanaya wiil adduunyadu yaa ku qurxon ku quruxsanaanayso adduunyadaa qurux ka raadinaysa yasdaanu bihi waxaa ku quruxsanaanaya waaya mafriqu dunyaa kullamaa mar kastoo axabad adduunyadu ay jeclaysato an tatasayana linnaasi dadka inay isku qurxiso markastoo adduunku jeclaado inuu dadka isku qurxiyo wiil ay qurux ka dhigan doonto in dhabarkiisa ka imaan doono muu ogeyn waaya hayra anna yaasira ninka yaasira lam takun lahu uguma ahayn fii makata magaalada maka casabiyatun waaya qaraabo qaraabadaasoo taxmiihi ilaalisa meesha ha yimaadee dalka u yaqaanay maahee qaraabo ma ma lahayn waa casabiya waaya qolo iyo cashiiro iyo qaraabo kuma haysan walaa usratun qoysna kuma haysan taasoo tamnacuhu isaga mancinayso difaacaysa oo cadowga ka qabanaysa fa kaana wuxuu ahaa laabudda mid looga maarmaan ay tahay ligariibin qof qariiboo milihi isagoo kale ah min an yuxaalifa inuu la xulufayso sayidan sayid waaye sayid inuu xulufo la noqdo loogama maarmaan bay ahayd sayidkaasoo min saadaatilqowmi qoomka meesha degan mudanayaashooda ah ka liyatamakana soo u makansado yaasir min alxayaati nolosha xaggeeda aaminan xaal yahay mid aamina mudma'inan xasiloon fii daalika almujtamac mujtamaca isagaa dhexdiisa alladii mujtamacaasoo laa makaana fiihi wax boosa aan ausan laa makaana wax boosa aysan ugu ahan fiihi mujtamaca dhexdiisa liducafaa dadka ducafadaa qofkan qoys iyo qola tiro badan aan ku tiirsanayn waxa weeye boos looma hayo waa la dafayaa cidna u aabayeeli mayso mujtamaca waxa weeye laa makaana fiihi wax boosa aysan ugu ahaan liducafaa dadka ducafada ah ilaa inuu qolo garabsanayo qofku baa lagu ku badbaadaya marka laabudda inuu nin boqor ah ama sayid ah xiriir la sameeyo famaa kaana kama ahaanin minhu yaasir ilaa an xaalafa inuu la xulufoobay mooyaane abaa xudayfa bin اlmuqiira almakhsuumiya ninkaasou xulufo la noqda ra'aa abu xudayfa bin abuu xudayfa wuxuu arkay fii yaasirin yaasir dhexdiisa min kariimi shamaa'ili shamaaishu waa sifaadka teeda wanaagsan iyo wanabiili اlkhasaa'ili khasladaha teeda waaweyn waayahay ee cajabta badan maabuu ku arkay xababahu jeclaysiiyey ilayhi isaga wax uu ku jeclaado buu ku arkay ninka yaasirah fazawajahu wuxuu u guuriyey ninka odayga ahayo xudayfe ah abu xudayfa min amatin addoon addoontaasoo lahu u ahat u ahaan jiray abu xudayfa addoontaasoo tudcaa lagu magacaabi jiray sumayatu bintu khibaadin addoontiisibuu siiyey markuu u bogay yaasir yaasir baa la siiyey gabadhan sumaye ah fakaana awala hamaraati haada zawaaji guurkaas ee kan ah mirihiisii waxaa ka mid noqday qulaamun wiil wiilkaasoo farixa bihi ay ku farxeen alabawaani labadii aabboo dhalay aabbihii hooyo acdam alfaraxi faraxkan ugu weyn camaar baa dhashay wa dacawaahu waxay ugu dhawaaqeen ugu yeedheen u magac bixi mataqaan waxaa loogu maga loogu magac baxshay camaara camaara wiilkii loo baxshay wa tadaacafat way islaablaabtay farxatuhum farxadoodii bihi ay ku farxayaan camaar xiina xararahu markuu xoreeyey abuu xudayfa abu xudayfa markuu xoreeyey wa actaqa raqabatahu luquntiisa uu sii daayey waa isku macne waa maxay addoon haddii nin la siiyo ilmahuu dhalo sayidkaa leh ninkaan ninuu dhalay waa la ogyahay waa nin la yskaga daray dadka si maaragtay qoor xoola lagu daro kale ilmahuu dhalo ninkii addoonta lahaa baa leh laakiin muxuu sameeyey ninkii addoontaa lahaa waaba xoreeyeyba wiilkan xor buu ka dhiga addoon kama dhigan caashat ilusratu qoyskii way noolaadeen fii kanafi bini makhsuumin reer bani makhsuum garabkooda iyo ricaayadooda iyo ximaayadooda ilaalintooda iyo daryeelkooday ku noolaayeen ciishatan nolol haani'atan bogaagsi leh raadiyatan oo raalli ah laga iyadaa raalliyaa layidhi fii ciishati raadiya maxay tahay iyadaa macnaha iyadaa raalli waa iyadaa laga raaliyahay nolol laga raali yahay wajacalat ilayaamu maalmihii waxay gudagaleen tamdi inay tegayso wasiniun wasunuunu sannaduhuna tamuru inay maraso sanadaa gudbaya sanad kalaa gudbaya maalmaa gudbaya faidaa biyaasirin yaasir waaba iyadoo iyo wa sumayata sumayo oo xaaskiisii ah yaqduwaani ahaanaya shaykhayni laba duq mucamarayni la cimrisiiyey sannaduhu hadday qofka ku socdaan ku socdaan ku dul socdaan dee da-buu gaaraya waxay arkeen iyagoo laba shayb ah waydanbi camaarin camaarna waaba isagoo yusbuxu ahaanaya shaaban dhallinyaray oo mil-a samci walbasari ah indhaha iyo dhagaha muggooda bimacnaa waxa weeyaan indhuhu jecel yihiin dhaguhuna jecel yihiin sidii la rabay ah uma ashraqat ilardu ardadii waa iftay binuuri rabbihaa wa ashraqat ilardu binuuri rabbihaa waay wambafaqa waxaa ka soo butaacay ama ka soo baxay imbafaqa waxaa ka soo dilaacay min bidaaxi maka maka bannaankeeda waaya diyaa-un iftiin oo gamara alkowna koonka buuxiyey bilkhayri ka buuxiyey khayr iyo walbiri wanaag wa mala'ahu ka buuxiyey bilcadli cadaaladi walixsaani samafal yaa yimid falaqad qaama nebiyu nebigii baa yimid oo istaagay nebiga alummiyu ummigaha yasdacu xaaluu la jahrayo birasaalati rabbihi rabbigii risaaladiisa wayundiru qowma qoomkiisa isagoo u digaya wayubashirhum isna u bishaaraynaya wayadcuuhum isagoo ugu yeeraya ilaa maa shay fiihi dhexdiisa ku sugan yahay cizu dunyaa adduunyada cizigeeda iyo wa sacaadat alaakhira aakhire liibaanteeda samica camaaru bnu yaasirin camaar binu yaasir wuxuu maqlay akhbaara dacwati اljadiidati yeeriddan cusub iyo dacwadan yaa cusub wararkeeda min afwaahi naasi buu ka maqlay dadka afafkooda fafataxa lahaa wuxuu u furay samcahu maqalkiisa iyo waqalbahu qalbigiisa iyo wacaqlahu caqligiisa laakinahu xiina wajada markuu ogaaday anna maa shayga yasiluhu ka soo gaaraya canhaa dacwada akhbaarta xagga dacwada uga imaanaysa markuu ogaaday qaliilun inuu yahay wax yar da'iilun oo sii yar inta xagga nebiga uga imaanaysa markuu ogaaday xogta la siinayo in yar inay tahay kaasoo weliba mutadaaribun isbaraanbaraya oo laa yarwii lahu isaga aan ka cokanaysiinaynin qullatan oon oon aan waxba uga tarayn oo warkaa saanuu yidhi saanuu yidhi war isbaraanbarayaa loo keenaya oonkuu qabay aan cokanaysiinayn markuu ogaaday ilaa warka waa loo keena isagoo nebigu uma tago kaana fii nafsihi naftiisa dhexdeeda waxaa ahaa qaala madhe qaala wuxuu yidhi fii nafsihi naftiisa dhexdeeda wuxuu is yidhi wayxaka liibaantaadee kelimatu taraxum baa la dhahaa watawajuc waa marmarna ammaan bay ku timaadaa wayxaka yaa camaar ma ladii kii muxuu yahay yajcaluka kaa yeelaya tadma'u inaad tahay mid ooman walmawridu makaano aroorka laga soo wabxayana minka adiga qariibun uu kuu dhow yahay meesha al dadku kasoo wabxayaan oo cilmiga laguu keenayo laga keenayo adaaba majliska xaadiri kara haya hayaa waa hayaa deg deg u aad ilaa saaxiibi risaala risaalada saaxiibkeeda hayaa ilaa muxamed bni cabdillaahi deg degna keen muxamed binu cabdillaahi intii ka ah facindahu agtiisa iyo wa cinda asxaabihi baa annaba ulyaqiinu warka runta ahaaday nebiga iyo saxaabada agteeda baa annaba ulyaqiinu naba yaqiin waa maa waa warka rismiga ah waayo waayo adigu maa nebiga u tigtid go-aan buu ku gaaray deedna muxuu sameeyey madaa waa tegay camaar binu yaasir min saacati isla saacaddiisii ilaa daari larqam bin abilarqam arqam bin abilarqam daartiisii waa daar caana waa makaya muse xaraamka weeyaan wahunaaka halkaasuu saciidda ku liibaanay ku ayaansaday biliqaa'i nebiy nebi maxamed la kulankiisa salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa samica uu maqlay min qowlihi nebiga qowlkiisa maa haza wax ruxruxay fu'aadahu qalbigiisa haza lululid ama ruxruxid wa wacaa waa weeleeyey min hadyihi hadyigiisa yaa wuxuu ka weeleeyey maa atraca wax buuxiyey qalbahu qalbigiisa xikmatan xikmad ka buuxiyey iyo wa nuura nuur fabasada yadahu gacantiisii u fidiyey lahu nebiga wa qaala wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu annaka cabduhu warasuuluh tawajaha camaar binu yaasir wuxuu u dhaqaaqay mar hadduu towxiidka ku dhawaaqay daaci buu noqday ilaa ummihi hooyadii sumayata ahayd fadacahaa ila lislaami wuu ugu yeeray famaa asraca maxaa ka deg deg badnaa an istajaabad inay ajiibtay lidacwatihi dacwadiisii way ka yeeshay xataa lakaannaha waaba iyadoo macahu maciisa yaa calaa mawcidin camaar macahu oo camaar ah calaa mawcidin inaa walmooda kula ballansaneed inay sidaan yeelayso markuu saa tawxiidka ugu yeeray haye hore bay ka qaadatay waay hooyo waa islaamta uma tajaha ilaa abiihi aabbihii intii ka abuu u dhaqaaqay yaasir ahaa fadacaahu wuxuu ugu yeeray ilaa maa dacaa ilayhi ummah hooyadii wuxuu ugu yeeray oo kale ayuu ugu yeeray walam yakun abuuhu aabbihiis ma uusan ahaanin aqalla mid yaraan badan istijaabatan ajiibidda min ummihi hooyadiis tabtii hooyadii u qaadatay baa aabbuhuna deg deg uu qaatay fandama waxaa ku soo biiray ama u dunmay ilaa mowqibi nuuri nuurka jameecadiisii biislaami haadihi lusrati usradan iyo qoyskan islaamidiisa sababkeed usradan almubaarakati la barakeeyey waxaa ku soo biiray qoladii mu'miniinta ahayd alaaatu kawaakiba saddex digood saddex dig saddex qof weeye waaya kawaakibtaasoo maa yazaalu aysan zuulayn diyaa'uhaa iftiinkeedu yaqmuru inuu buuxinayo daboolayo quluubalmu'miniina mu'miniinta qalbiyaashooda ilaa yowmina hadaa ilaa maantadan hadda aan joognaba waaye taariikhdoodii iyo wanaaggoodii baa la caddaynayaa oo la sheegayaa iyo bogga iyo baalka dahabka ah ay ka galeen wasayadalu kadaalika saasoona ahaan doonaa waaye taariikhdoodu biidni illaahi ilaahay idankiisa xataa yarisa allaahu alarda waman calayha ilaa ilaahay dhulka ka dhaxlayo iyo waxa dul saaran daara waxaa duulay khabaru islaami nafari halaaati kooxdii saddexda ahayd waa wiil iyo aabbihii iyo hooyadiis islaamnimadooda warkoodii waa duulay ilaa bani makhsuumin qoladay la noolaan jireen oo reer bani makhsuum baa war ku gaadhay fastashaaduu waa mergadeen qadaban caro caradiibaa qofka hadduu carado hataa hadli waayo uu ku mergado hadalku oo codku ka soo bixi waayo caray jiq waa cabureen watamayazuu waana googo-een hayda xanaaq darti waaqsamuu way dhaarteen layarudunnahum layarudunnahum ka celiyeen oo ka celiyeen saddexdaas qof can islaamihim islaamnimada inay ka celinayaan oo hade haddii kalena layurid layuridunnahum ku arooriyeen mawaarid alhalakati halaaga makaan arooradiis ama waa cagta hoosteeda la gelinaya oo la baabi'in ama waa ka celinaynaa waxa ay islaamnimada ay qaateen fajacaluu waxay gudagaleen qolada gaalada ah yaakhuduuna inay soo qabsanayaan alabaweyni labada waalidka waa yaasir iyo sumaya iyo wa fataahumaa wiilkooda dhallinyarada ah ilaa badxaa ee makata maka bannaankeeda intii kaana la aadayaan wa yulbisuunahum ay u soo gelinayaan duruuca alxadiidi diricyaal bir ah diric bira markaa qaato qofku waa gubanaya wa yashharuunahum ay ku dhalaalinayaan ama ku hurinayaan biashicati shamsi qoraxda ilayskeeda waddankaasna waa wadan aada u kulul xijaaz iyo xarameynka iyo kulayl badan baa ka yimaada markaasaa birtiina qofku waa gashan yihi wayamnacuuna misna inay ka mancinayaan canhum reerkaas almaaa biyaha wayatacaaqabuuna canhum inay isla cirbinayaan calayhim dushooda bidarbi garaaca qof markuu ku daalaba mid baa dhahaya ii bannee aniga mid midkuu ku daalaba mid baa dhahaya ii bannee aniga way isla cirbinayaan dhibaatay gaarsiiyeen xataa idaa jafat markay qallashay minhum reerkaa muslimiinta ah alxuluuqu unguryadii wayabisat ilcuruuqu xididadiina ay engegeen watashaqaqat iljuluudu maqaarkiina dildilaacay wasaalat idimaa'u dhiigagiina dareereen tarakuuhum way ka tageen fii daalika alyowm maalinkaa isaga ah liyuciiduu macahum waayo way ka tageen maalinkaas dhiig baa ka dareeray liyuciiduu inay soo noqdaan macahum macooda liyuciiduu inay celiyaan macahum macooda alkarata ku rogaal celis fii khadaati اlyowmi اtaali maalinta soo socota aroorteeday noo tahay baa layidhi jir dilkan inoo ballan ah walaqad mara bihim waxaa soo maray alrasuulu nebi moxamed salawaatu اllaahi wasalaamuhu calayh daata yowmin maalin walxaal hum iyaga yucadabuunahum la cadaabayo daalika alcadaabi cadaabkaa jirdilka iyagoo lagu wadaa nebigu soo maray maxaa u rumayseen nebi maxamed weeye ujeedka loo garaacayo waayo muslimiinta hadda kuwan la duqaynaya iyo dhibaato daran baa soo madhay kuwii hore faqara fii nafsihi waay faxaza maya faxaza fii nafsihi nebigu naftiisa wuxuu go-aansaday annahu isagu laa yamliku lahum inuusan u hanan karin reerkan quwatan wax awooda walaa nasran hiil waay waxba inuusan nimankan ka qaban karin maanta wa waqafa calayhim waa soo dilsaga waqaala wuxuu yidhi sabaran iska adkaysta aala yaasir yaasir aalkiisiyo fa ina mawcidakum aljanna marka intaa nebigu ku yidhi reerkii la cadaabayay fahada'at innufuusu nafafyaalkiibaa xasilay almucadabatu alcadaabay kelimaddii nebigayba ku xasileen waa dhibtii lagu samaynayey waxa u heleen degenaansho waqarat ilcuyuun indhihiina waa qabowsadeen indhihii ashaakhisatu taagnaa waay indhihii baa hadalkii nebiga ugu qabowsadeen wacalat ilwujuuha wejiyaashana waxaa ka qaalib noqday wejiyaasha almakduudata ee la dhibay almakduudata ee la dhibay waxaa ka qa- ka kor noqotay ibtisaamatun dhool birid oo raadiyatun raalli ah oo waa dhoolla caddeeyeen waa qosleen waxay ku farxeen hadalka nebigu yidhi janno loo ballan qaaday lam yadul ma dheeraan alamru amarku bishaykayni alkabiirayn labadii waalido waaweynaa wakhtigu maba sii kuma sii dheeraan amaa sumaya famara bihaa waxaa soo maray abujahlin nin abujahal la dhihi jiray waxaa leeyahay iyada tucadabu lcadaabay iyadoo la cadaabayo soo maray odaygaas fashatamahaa wuu caayey aqdaca shatmi cayb caayid tan ugu afxun waaye hadal la yidhaah afxumo war afxumada naga daa afxumo afxumona oo t u daran buu ku caayay gabadhii wa asmacaha wuxuu maqashiiyey qawaarisa alkalaami hadalka kiis ma garanaysaa aada u dhibto badan ee lagu margado ee qofka xanuujiya hadalladaasoo maqashii waaya qawaaris alkalaam bay maqashii falam ta'bah lahu umay aaba yeelin dankamay gelin ma milicsan fajarada rumxahu warankiisubu galka kala baxay gaalka abujahal waa siibtay wey waran wadacanaha waa turqay waa muday bihi warankii fii asfali badniha meesha caloosha hoosteeda ah caloosha hoosteeda buu warankii kaga muday fakharajat way baxday xarbatu rumxi waranka eebadiisu afka hore min dahriha dhabarkeeda halkan hadduu caloosha hooste kaga muday xaggaa dambaa warankii ka baxay inta birta ah intaa ushaa mooyaane fakaanad waxay ahaatay gabadhaasi awala man qofkii ugu horreeyey oo usushida fil islaam islaamka oo dhan qof la shahiid yeelo qofkii u horreeyey sumaya gabadha la yidhaahdee noqoto waxasbuhaa gabadhaa kaafigeedu bidaalika arrinkaas weeye rifcatan min jihati sarrayn iyo wamajdan min jihati sharaf taasaa ugu filan wa amaa yaasir gabadhii dhimata xaaska yaasir oo aabbihii ah famaata waa dhintay isaga laftiisu taxta alcadaabi tacdiibi cadaabidda jirdilkaasoo ku dhintay walxalwa ishadoo qirayo an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llah isagoo leh buu dhintay ishtadal adaa dhibtii markaa waxay ku darnaatay calaa camaarin wiilkii camaar ah reerkaa waalidkii la dil bacda bacdas bacda istishhaadi abaweyhi labadii dhashay shahiid yeelidooda dabadeed walaqad jaawaza way dhaafeen jalladuuhu kuwa jeedlayay camaar fii tacdiibihi cadaabidiisa waxay dhaafeen kulla xaddin qiyaas kasa meel kastoo ciqaab la joojiyo way ka sarmareen way dhaafeen xad kasa bay dhaafeen wa fii daati yowmin maalin maalmaha ka mid ah aqbala calaa rasuuliillaahi nebi maxamed oo wiilkaani soo qaabila camaar la yidhaahdo sala allahu calayh wasalam kaasifan xaaloo yahay waa yahay kaasif waa maxay sayi alxaal xaalkiisu xun yahay waa qalbi jaban xasiinan xaal yahay mid tiiraanyaysan khajilan waay xaaloo yahay mid cabsanaya walxaal qad xaawala waqad xaawala waaye wuxuu isku dayey an yandura inuu fiiriyo ila اnabiyi nebiga salawaat ullaahi wasalaamu calayh wa an yamla'a caynahu ishiisa inuu ka buuxiyo minhu nebiga falam yastadic ma awoodin an yarfaca basaro araggiisa inuu kor u qaado ilayhi nebiga wuu fiirin kari waaye nebiga faqaala lahu rasuulu sal calayhi sala slam nebigu wuxuu ku yidhi maa waraa'aka yaa camar maxaa maxaa dhacay see waxay see waxay u jiraan faqaala camaar wuxuu yidhi waxaan kuu fiirin la'ahay sharun shar baa jira sharkaasoo mustadiirun waayo wakaas dulduulaya faafaya yaa rasuulallah nebi allow qaala faqaala wuxuu yidhi wamaa daaka muxuu yahay sharkaas faqaala wuxuu yidhi cudibtu amsi shalay baa lay jir dilay oo lay cadaabay xataa naalanii ilaa iga gaaray min aljahdi dhibaatada iyo wadurri mushkilada maa low nasala shay haddii la dul saaro la dul dejiyo bijabalin buur lasaddacahu dildilaacin lahaa dhibaato haddii buur dusha laga saaro buurtu la dildilaaci lahayd baa shalay laygu sameeyey uma inaa caddaa allah ilaahay cadowgiisa gaalada ah lam yaktafuu kuma kaaftoomin bimaa caraduunii lahu waxay ii bandhigeen oo min xari ilhawaajiri ah waaye hawaajir waa maxay waa maalmaha dee kulkulul kulaylkooda maalin weynta lixda saac ee agteeda kulaylada yimaada yaa dhibta ay igu sameeyeen taa kumay kaaftoomin fa axraquu waxay gubeen jasadii jirkayga binaari dab bay igu gubeen kulaylkii kale keliya kumay kaaftoomin wamaa zaaluu kamay zuulin gaaladu yurqimuunanii inay igu khasbayaan cala nayli minka adiga in aan ku gaaro wax kaa sheego afla gaadhee nebi maxamed bay igu khasbeen iyo wadikri aalihatim ilaahyadoodana inaan ku sheego bikhayrin wanaag iyo fiicnaan xataa facaltu ilaa aan sameeyo ka yeelay shalay hadal aan munaasab ahayn bay igu khasbeen inaan nebi allo adiga ku dhaho ilaahyadoodiina hadal ammaan ah inaan dhaho igu khasbeen waxa aan kuula fiirin la ahay waxa weeye waa sharkaas faafayo duulduulaya dhibaatada soo gaadhay qofku markuu xanuun ka bato wuxuusan qabin buu iska qiranaya waa iska dhibaato wuxuu isleeyahay lagaa daayo wuxuusan ogeyn baa laga yaaba inuu dhaho waa ogahay uma akhada wuxuu gudagalay camaar yanshiju inuu hinraagayo waay ooyayo nashiija ohin oo yuqadicu jarjaraya alquluuba qalbiyada af labadiibo yaal waa oy faqaala lahu nabiy baa yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh wa kayfa tajidu qalbaka qalbigaada seebaa ka helaysay yaa camar markaad hadalka xun aniga inaan idhahdid ay kuu khasbeen ilaahyadoodana aa wanaag ku sheegto qalbigaadu see ahaa afka balyeelkiisa faqaala wuxuu yidhi ajidhu qalbi ajidhu waxaan ka helayaa qalbigayga mudma'inan mid xasiloon yaa rasuulallaahi oo iimaanka ku sugan faqaala wuxuu yidhi laa calayka dushaada wax ba'siya ma aha wain caaduu hadday gaaladu u soo noqdaan ilaa milahaa iyadoo kale maalin kalena hadday afxumo kugu khasbaan facud u noqo ilaa mili maa qulta waxaad tidhi oo kale dheh hadaa markaga fakanis uma akrama allaahu jalla wacaza ilaahay waxuu karaameeyey camaaran wa anzala fiihi wuxuu ku soo dejiyey qur'aanan faqaala tacaala ilahu yidhi man kafara billaahi qofkii ilaahay ka kufriya min bacdi iimaanihi iimaankiisa ka bacdi waxa weeyaan ilaa man ukriha mooyaane walxaal qalbuhu mudma'inun biliimaan uu yahay iimaan midka xasilo waay kaa dembi ma leh walaakina man sharaxa bilkufri sadran qofkii qalbigiisa sharxa gaalnimo min jahati maarata laabta oo qalbi ahaan si waasaca inuu waxaan u qaato gaalnimada iyo ilaahayada baadilkaa khayrku sheega iyo nebiga wax ka sheegiisa oo raalli ku ah fa calayhim kuwaa qadabunba ah oo min allaahi kuwa ilaahay iyo nebigiisa wax ka sheega waay ama baadilkan raalli ku noqda walahum cadaabun cadiim walamaa adina rasuulu nebi moxamed markuu idnay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi liasxaabihi asxaabtiisii markuu u ogolaaday bilhijrati inay u hijroodaan ila almadiinati magaalada madiina la yidhaahdo kaana camaaru bnu yaasirin wuxuu ahaaday fii daliicati man dad caaradkooda haajara ilayhaa madiina u hijrooday firaaran xaalu yahay mid la cararaya bidiinihi liajli firaar carar diinta ula cararaya famaa in balaqa maba u gaarin qubaa'a meesha la dhaho xaydu meeloo yanzilu ay degeen almuhaajiruuna muhaajiriintu xataa dacaahum ilaa ugu yeeray isagu muhaajiriin ilaa binaa'i masjidin masaajid dhisidiis masaajidkaasoo yuqiimuuna fii dhexdiisa ay ku ogaana salaata fastajaabuu markaasi waxay ajiibeen lidalabihi dalabka uu yiri masaajid aan dhisno waa laga aqbala fakaana almasjidu masaajidku wuxuu ahaaday aladii masaajidkaasoo aqaamahu camaaru bnu yaasir ou taagay awala masjidin masaajidkii u horeeyey oo buniya la dhisay fi lislaami wa xasbuhu kaafigiisuna bidaalika kaasoo ahaaday saabiqatan min jihati horayn iyo wa fadlan min jihati fadli taasaaba ku filan ilaa maanta masaajidka waa shaqaynaya walamaa haajara rasuulu lacdamu nebigu weynaa markuu hijrooday sala allahu calayhi wasalam ila almadiinati markuu u hijrooday qarad bihi waxaa ku qawsatay qarad waxaa ku qawsatay bihi nebiga caynu camaarin camaar indhihiisii wa farixa wuu ku farxay bihi nebiga uu ku farxay faraxalxabiibi xabiib faraxiis bixabiibihi uu ku farxo laba isjecel walaazamahu wuu laazimay mulaasamata alkhadiini saaxiib laazimidiis likhadiinihi saaxiibkii uu laazimo waay mulaasamat alkhadiini buu laazimay likhadiini uu laazimo waay xataa kaada ilaa u ka sigay laa yufaariquhu inuusan nebiga faariqin fii leylin aw nahaarin habeen ama maalin wa kaana nebiyu wuxuu ahaa nebiga alkariimu wanaagsanaa sala allahu calay wasalam yubaadilhu kii u bedelaa camaar xuban bixubin jacaylba jacayl ba ugu bedeli jira fa kaana wuxuu ahaa idaa aqbala calayhi markii camaar soo qaabilo qaala kii yidhaahda nebigu jaaa aayibu almuayabu baa yimid aayibu almuayab ninkii wanaagsanaaba soo socda wa fii yowmi badrin maalinkii beder qaatala camaar baa dagaalamay taxta raayati rasuuli nebi maxamed calankiisa hoostiisa uu ka dagaalamay sala allahu caleyh wasalam qitaala shujcaani geesiyaasha dagaalkooda oo kale wa kaana wuxuu ahaaday camaar almuslima qofka muslimka alwaxiida ee keliya alladii kaasoo khaada dhumbaday haadihi lmacrakata dagaalkan walxaal abawaahu labadiisa aabbana mu'minaani shahiidaan ay yihiin halka nin oo labada dhashay laba mu'min yihiin oo weliba shuhada ah oo la dilay yaasir iyo sumaya halka ninoo dagaalka ka qayb galay oo sidaas iyo sifadaas ku sifoobay camaar buu noqday walamaa laxiqa rasuulu nebigu markuu haleelay sala allahu calayh wasalam bijiwaari rabbihi rabbigii la ologidiisa nebigu hadduu dhintay wartadda akarulcarabi carab badankeedna ridoobay can ilislaami islaam uu ka ridoobay kaana lahu waxa uu ahaa camaar fii yowmi اlyamaamati maalinkii yamaama waa musaylimo maalintii mowqifun baa u ahaaday oo mashhuurun caana oo mabruurun la jeclaado oo la barakeeyey mabruura daalika arrinkaasna annahu isagu xiina waqtigii istaxara alqatlu dagaalku kululaaday fii saxaabati rasuuli saxaabada nebiga markuu dagaalku ku darnaaday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wajacalat ilmanuunu geyriduna gudagashay tatakhadafu inay dafdafayso xafadata alqur'aani qur-aanka raggay xafidsanaa ilaa iyaga qur-aanka yaqaano ninka qur-aanka yaqaan jihaadka safka hore u kasii gelaya ilaa qur-aanka iyo jihaadka iyo qur-aankaa sheegay markaasaa xufadeen raggii xaafidiinta ah xafadadii baa horay galay say aad ba u le-deen marka geyrida waxay ku badatay dadkii qur-aanka yaqaanay wasulzilat ilardu ardadiina waa la lululay taxta aqdaami lmuslimiina muslimiinta gomadahooda hoostooda baa dhulkii lala saalteeyey saaltada waa maxay dee hadba ciidan la kicinayo cagahan meesha ku hayn karin bay noqdeen cinda dalika waqafa camaar binu yaasir waa istaagay calaa sakratin dhagax sallaxa oo mushrifatin meel ka soo taagan oo hanqaloocsanas walxaal qad qudicad la gooyey camaar udunuhu dhegtiisa waa la gooyey wa baqiyat dhegtii way baaqi noqotay caaliqatan xaalay tahay mid ka lalmanaysa biraasi madaxiisa dhegtaa la gooyey marka dhegtii oo aan go-in baa ka lalmanaysa ka walaf walaf leh waay wa qaala wuxuu yidhi yaa macshara almuslimiin ay waay amin aljannati ma jannadii qaaliga ahayd baa tafiruuna ka cararaysaan ilaya i kalaya kalaya ilaya yaa macshara almuslimiin soo noqdo waayahay uma madaa waa tegey isagoo amaamahum hortooda walxaal uduunuhu dhegtiisuna tatadabu ay walag walag leedahay lululanayso calaa safxati khadihi dhabankiisa dhinaciisa dhabanka yaa boggiisa macnaha meeshaas dhabankaabaa dhegtinta soo la la hilib weeye dhegtoy soo lalmatay bay walaf walaf leedahay dhegti markaasou hoggaanka ugu jiiday isagu ugu hormaray faxamaluu markaasay muslimiintiina isxambaareen bixamlihi isaga iskala xambaaridiisa bixamlati weerar buqaacda kaga dhig xataa qutila ilaa laga dilay musaylimata alkadaab musaylimat lkadaab baa la dilay wadafiqa annaasu dadkiina waxay gudagaleen yacuuduuna inay noqonayaan ilaa diin ilaahi ilaa diinkiisa afwaaja beladii dadka waswaasinaysa haddii ilahay ka qabto dadka caada ay diintooda ugu soo noqdeen bacda an kharajuu intay ka baxeen minhu diinka afwaaja jamac jamaca marka hore looga cararay diinka balaaya kanaa ku akhriyey shaydaanka ah musaylimaha iyo dadkiisa markaasay jamac jamaca diinta uga baxeen kabacdi markii la dilayna jamaaca jamaacana loo soo galay diinka iyo qabaa'il qabaa'il waayahay walamaa aalat aalat alkhilaafa khilaafadii markay u iilatay ila alfaaruuqi sayd cumar hadduu dowladdii qabtay xilligaa hore abubakar weeyaane wallahu wuxuu u dhiibay alkuufata camaar barasaabka kuufa wajacala macahu maciisa wuxuu yeelay cabdallaahi bna mascuud cabdullaahi bnu mascuud oo raac wa kataba ilaa ahlihaa dadkii reer kuufana wuxuu u qoray sayd cumar yaquulu isagoo dhahaya amaa bacdu intaa ka bacdi hordhici baa kaa maqan fa innii aniga qad bacadtu ilaykum waxaan idinka idiin soo diray camaaran ninka camaar la yidhaahdo amiiran xaalu yahay barasaabkii gobolkaas wa cabdallaahi bna mascuudna waa idiin soo diray mucalliman xaalu yahay nin mucallimo iyo wawasiiro mid xoojinaya waay mid xoojinaya ninka camaar la yidhaahdo waay marka waa wasiira min ahlihi soo maahayn waxaa looga dhigay wasiir intaasaa warqaddii markii lagu qoray wahumaa buu yidhi labadaa ninna min nujabaa'i asaxaaba saxaabada kuweeda nujabadaa bay ka mid yihiin min nujabaa'ihe asxaabi nebiyikum waay waa kuwooda fadliga badan weeye muxamedin aa nebigaasi sala allahu alay wasalam fasmacuu lahumaa warhoy labadaa nin maqla waqtadaw ku dayda waqtaduu ku dayda bihimaa cabdullaahi binu mascuud iyo camaar binu yaasir uma ina cumar badaa lahu waxaa u daahirtay inuu jigada ka qaado camaar xilka in laga qaado la ruqseeyo fa aqshaahu waa ruqseeyey marka badaa lahu waxaa u daahiray mahay an yaqsiya camaara camaar inuu ruqseeyo fa aqshaahu waa ruqseey can ilimaarati madaxnimadiibuu ka qaado falamaa laqiyahu markuu waa dambe la kulmay sayd cumar camaar qaala lahu wuxuu ku yidhi asaa'aka waay ma ku xumaysay yaa maakii facaltu aan falay macaka macada ya camaar xilkii aan kaa qaaday ma ka xumaatay xilkaan kaa qaaday camaarow ma ka xumaatay dadka in xilka laga qaado waa waa dhibsadaan waa qofka oo dhan oo qofka qofkiisii ah wuxuu waayayaa taytalkii iyo mansabkii iyo wixii uu ahaay oo dhan bis marka halkaa ma tegi karo xagga kama hadli karo xagga kama khudbayn karo meeshaan qofka taytalka lo kala tegi kara ama mansabka haya waana qofku waa isagii bes markii meel yar loo magacaabana xagga ha ka qayb galo shirkaa ha tago xagga ha tago waxaa siinaya meeshaas loo dhiibay marka waxuu yidhi niyo maka xumaatay oo maka naxday markaan jigada kaa qaaday faqaala camaar wuxuu yidhi wallaahi laqad saa'atani limaara dowladnimada iyo madaxnimada ayaa ixumaysay agara wax ka badan mimaa kisaanii uu xumeeyey aliqsaau ruqsaynta canhaa madaxnimada layga ruqseeyey xilka qaadidda madaxnimada xilka layga qaado layga ruqseeyey inta ixumaysay oo aan ka naxay waxa ka dhib badnayd inta ixumaysay intaan dowladda hayey intaa aan dowladda hayey baan cabsi ku noola oo ka baqay inaan xaqeedii ka soo bixi waado ilaa dadka waa dad shaqaale ah dad ma aha musuq iyo wax uruursi iyo cadaalad darra iyo balaayo samaynaya waa un xil bes radia allaahu ilaahay raalli ha ka noqdo can camaar ibni yaasirin camaar binu yaasir faqad imtala'a waa buuxsamay iimaanan min jihati iimaan buu ka buuxsamay min qimati ra'sihi laga bilaabo madaxiisa dhakadiisa dhasada meesha madaxa halkaa u saraysa ah laga bilaabo ilaa akhmasi qadamayhi labadiisa gomadood rays magaadhadooda laga gaarayo baa iimaan baa jiq qanjaha jooga maqasha iimaan baa halkaas joogay waradia allaahu ilaahayna ha ka raali noqdo can abiihi aabbihii isaga dhalay yaasirin yaasir ilaahay raalli ha ka noqdo iyo wa ummihii hooyadii sumayata la dhihi jiray waayahay faqad kaana waxaa faqad kaana wuxuu ahaa beytuhum gurigoodu beyta iimaanin iimaan gurigiisa ayuu gurigoodu ahaa wallaahu subxaanahu wa tacaala aclamu biاsawaab